waxaa loogu yeero jerusalem center for security andavorian avirus oo ah macad caalami baariseed oo yahuuddu ay leedahay islamarkaana diiradda saara kuna takhasusay amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ah ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dowladda federaalka looga adkaaday dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab macadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo j c f a lana aas-aasay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayaa xusay in dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ay haatan qarka u saaran yihiin in gebi ahaanba ay la wareegaan dalka soomaaliya islamarkaana usbuucyada soo aadan la filan karo isbeddel guud uu ku yimaada talada maamulka ee waddankaasi daraasadan ay yahuuddu soo saartay ayaa lagu sheegay in marka ay mujaahidiinta al-shabaab la wareegaan guud ahaan soomaaliya sidoo kalena midhaha jihaadka soomaaliya uu saameyn doono dalal fara badan oo afrikaan ah lagana hirgelin doono ku dhaqanka shareecada islaamka macadkan sahaynada ee j c f a waxa uu ka dayriyey sida uu noqon doono xaalka dowladda itoobiya waxaana uu tilmaamay in ay wajihi doonto khatar weyn haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusii luga fidsato wadamada dhaca gobolka warbixintan ay yahuuddu soo saartay ayaa dalalka shisheeye gaar ahaan reer galbeedka kula talisay in ay barbar istaagaan itoobiya kana taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidanka oo ay ku boorisay in si weyn loo qalabeeyo maadaama maamulka adis ababa uu yahay wakiilka yahuudda ee bariga afrika sidoo kale daraasaddu waxay talooyin u soo jeedisay maamulka sahaynada oo ay ugu baaqday in taageero dhinaca sirdoonka ah ay siiso itoobiya taasoo qayb ka ah ayay tiri isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee adis ababa tel aviv iyo washington dhinaca kale mareykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalal ay soomaaliya ka mid tahay waaxda arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka ayaa mar kale ku celisay warar dhinaca amniga ah oo la xiriira muwaadiniinteeda isaga kala goosha dalalka adduunka iyadoo uga digtay in aanay u safrin kow iyo labaatan waddan oo uu ku jiro dalka soomaaliya sida ay tabisay warbaahinta mareykanka digniintan ayaa soo baxday kadib markii mareykanka uu walaac hor leh ka muujiyey howlgallada jihaadiga ah ee kusii xoogaysanaya dalalka muslimiinta iyo weliba qolqolotooyinka amni ee ka jira dalalka qaar la talinta heerka afaraad ee ah hasafrin oo digniintani ay ku soo baxday ayaa ah digniinta ugu sarreysa uguna daran ee ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka marka ay qiimeynayaan khatarta ku xeeran safarka waddan ama gobol gaar ah dalalka looga digay in muwaadiniinta ameerikaanka ah aanay u safrin waxay u badan yihiin waddamada muslimiinta sida yemen afghanistaan suuriya ciraaq suudaan liibiya maali iyo burkina faso waxaa kaloo ka mid ah ruushka kuuriyada waqooyi ukrain iyo kongo sidoo kale waddamadaasi mareykanka uu muwaadiniintiisa uga digay waxaa ka mid ah dalka soomaaliya oo haatan ay si dardar leh uga howlgalaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo ku tallaabsanaya horumaro ballaaran digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan dalalka caalamka ay si weyn uga qayla dhaaminayaan taqadumka baaxadda leh ee ay ku socdaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho